dagaalka halka ka socda waa ayaan daro wixii kaloo lagu darana waa ayaan daro sii kaleeto waxaan baaq u diraynaa maamulada galmudug puntland cuqaasha waxgaradka ee ka soo jeeda labada meelood isimada arintaas inay soo farageliyaan inay soo farageliyaan indhaha ka fiirsan maxaa la yidhi ayaan odran si dhaba oo alla kacabsi leh inta arrintaa la soo farageliyo wax dambeeto oo dhibtaan jidhana aan wax lagu darin waxaan marka idinku baaqaynaa annagoo ehelkiina annagoo odayaashiia annagoo haatan dagaalkii hore oo kan ka horeeyey baaq diray oo maanta kii labaad uu yahay kii hore kuma aanu guulaysan laakiin waxaan rajaynaynaa kan maanta inaanu ku guulaysannaa mar annagoo aan garab isku tirinahayn ee isku tirinayna dad dadkaa la dhashay oo ehelkooda ay isku deegaan yihiin oo ka naxaaya geerida iyo dhaawaca annagoo isku tirinayna waxaan rajaynaynaa baaqa maanta laga soo saaray gobolka mudug dhinaca waqooyi isimadii iyo odayaashii oo fadhiya laguma gaaro walaalkaa dhiiggiisa gobanimo laguma gaaro gunimaa lagu gaaraa cadaab baa lagu gaaraa cinqaab adduun baa lagu gaaraa rag la-aan iyo xoolo la-aan iyo macnaha waxaa weeye macnaha waxa weye cibaada la-aan baa lagu gaaraa sidaa daraaddeed waxaan leenahay walaalayaal baaq nabadeed oo dhab aan ku baaqaynaa nabadda ha loo diyaargaroobo oo xabadda ha la joogto oo wixii dhintay ha laga samro nin walbaba waa dhimanaya war nabadda war nabadda aan ku dadaalo annaga waa naga dhab waan ku dadaalaynaa wax alla wixii aad nooga baahataan diyaar baanu idiinna wax alla wixii aad u baahataan diyaar baanu idiinnahay waxaanu xataa diyaar idinkugu nahay inaanu meel kasta oo ku habboon inaan idinla tagno aan idinla tagno waxaan diyaar u nahay inaan idiin gogol dhigno ood ku wada hadashaan faceba face u wada hadashaan waxaan soo jeedinaynaa nabad waxaan soo jeedinaynaa nabad waxaan soo jeedinaynaa in la wada hadlo waxaan soo jeedinaynaa in la isugu yimaado
waxaan soo jeedinaynaa colaaddaas ha la joojiyo wixii dhacay oo hore yaan wax dambe lagu darin wax faa'iido ah oo uu keenayaana ma jiro qoomamo iyo nuqsaan iyo alla ka fogaansho intaasuu dhalinayaa waxaan haba yaraatee marka faa'iido lahayn in wakhtiga iyo dadka oo naftu tahay waxaa binow aadanka ugu qaalisan in lagu beel dareeyo waxayna qabta maaha in shayddaan iyo fidno wale laga farxiyo oo loo gargaaraana waxayna qabta maaha